shisheeyaha ayaa xalay duqeyn dhimasho iyo dhaawac sababtay ka geystay magaalada ceelcadde ee gobolka gedo qof dumar ah ayaa ku dhimatay shan caruur ah oo ay dhashana dhaawacyo ayaa soo gaadhay kadib markii gurigii ay degnaayeen ay diyaaradu duqaysay aabbaha qoyska ayaa ka waramay siday wax u dhaceen bismillaah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun magacayga waa cali axmed sheekh cabdi wax ilaahay qadaray subxaana wa tacaala waa dhacay ilaahay baa noo qadaray wax ilaahay noo qadaraa nagu dhacay qoyskaygii oo reerkaygii meesha deganaa bay gaalada baagsatay dad adigu gabadhii reerka u degan iyadoo hooyad ahayd waa shahiiday caruur shan canuga waa dhaawac isbitaalka degmada calada yaallaan gaalada ma aysan raadinayn shabaab ma aysan raadinayne waxay raadinaysay muslimka oo dhan cidiyasiibkiisa qoyska iyo qoys muslim ahoo meel degan buu ahaa ciidan ma ahayn xere ciidan ma ahayn guri meel degan buu ahaa gabadhiina waa shahiiday caruurtiina waa dhaawac ilaa shan canug innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhibkaasa ay qabsaday ilaahay subxaana wa tacaala waana awood iskale ilaahay baana ka rajaynaya insha allahu tacaala samir khayr qabo iyo gabadhii shahiidee walaashay ahayd xaaskaygana ahayd in ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa aakhir uu ka waraabiyo carruurtanu ilaahay dhaawacooda ii kiciyo allah subxaana wa tacaala waa fadli fara badan ka rajaynaya insha allah bulshada ku dhaqan magaalada ceelcadde ayaa ka argagaxay duqaynta iyo dadka maatida ah ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday ilaa iyo haddana ma helin cidda leh diyaaradahan duqaynta geystay waxaase la qiyaasayaa in ay leedahay kenya ama maraykanka